iyo golaha xukuumadda xubno kamida iyo baarlamaanka civil society-ga intii waa u joogaan magaalada muqdisho shirkaas ma furmin wuxuu qorshihiisu ahaa inuu furmo maalinta sabtida ah saddex maalmood ka horeysana wuxuu ahaa si hordhaca in laga sii wada hadlo waxyaalihii shirkaa ku furmi lahaa ilaa haddaba shirkaas ma muuqdo inuu furmayo maalinta bishiisa
maxay tahay marka caqabaddu
waxaa jira shirkaan qorshihiisu waa qaabka doorasho oo labada kun lix tobanka soomaaliya qaabka uu yahay maadaama marka aragtiyo badan ay jirto annagu haddaan nahay dowladda puntland aragtideedu waxay ahayd shacabka inaan uga soo codqaadnay ayna ku soo codbixiyeen in nidaamka doorashooyinka labada kun lix iyo tobanka uu noqdo hanaanka deegaanka ama degmooyinka lagu soo xulayo baarlamaanka soomaalida kale qaarkeed oo badan iyaguna waxay wadaan nidaamka afar dhibic shan isla markaana waxaa qorshu ahaa inta aan shirka furmin in shirka lala galo waxa uun heshiis lagu yahay ilaa hadeertaana qolo kasta meesheeda ay taagantahay hagaag laakiin shirka oo aan furmin gorgortanka ka horeeya muxuu yahay ma
waxaad ogaataa shirku waxaa looga dhawaaqayaa waxaa heshiiska lagu wada yahay macnihiisu waxa weeye saddex maalmood shirka ka horeysa in waxyaalaha aragtida ah lagu heshiiyo wax midaysanna shirku ku furmo isla markaana halkaa laga wada dhawaaqo saasaa qorshuu ahaa maadaama arbacadii ilaa iyo maanta lagu heshiin waayey in la mideeyo aragtiyada oo puntland ay taagan tahay bosishinkeedu soomaalida kale ay taagan tahay bosishinadii iyagoo marka ay door bidayeen annaguna aan uhaysano inuu yahay wax hadda lasoo dhaafay nidaamka afadhiga shanta ah loona baahna in soomaali lagu soo hayo hanaanka ushexun oo qabaliga ah qaar soomaalida oo badan ay ku qanacsan yihiin oo laisku fahmi waayey berri shirkaasi wuxuu u egyahay inuusan furmayn
haddii marka berri shir ku furmi waayo maxaa imaan kara
waxaa soconaya wada hadallada waxaa jiroo kale oo xoog leh oo shaqeynaya beesha caalamka oo soomaaliya laftigeeda maal iyo nafta ku bixisay dooleysana waa inay horey u socoto aysan dib u noqon annaguna aan qayb ka nahay soomaali ahaan markaa u hadlayo waxaa aragtooyin kale oo waxa laisku jijiidiyana waa socon karaan shirka haddii la heshiiyo inbuu furmaya
waa hagaag marka haddii uu furmi waayo maxaa imaan kara waya su-aasheedu oo la heshiin waayo waxaan qiyaasayaa inaan hadda aan kuu sawiri karin waxaa dhici doona laakiin ama waktigaa la dheereynayaa oo wada hadallada sii socdaan ama waa waa lagu soo kala tegayaa labada midbay noqon doontaa waxaana laga yaabaa in waktiga la dheereeyo oo isagoo la rabo inuu sabti furmo oo hadda sii dhaco ama hadda sii dhaco sina sii dhaco hadda sida loo arko inun wax isku soo dhawaan karaan annagu se waxaan ka hadlaynaa wax dastuuriya waxaan ka hadlaynaa waa wax horey loogu soo heshiiyo heshiisyada jira kow iyo labo waxaa laga yaabaa soomaalida kale inay u arkaan inay four point five ka isu arkaan iyagu inay ama maslaxad qofeed ama mid qoyseed ka arkeen laakiin annagu waxaan ka qiimeynayna xagga soomaalinimada hufnaanta iyo dowladnimada inay u baahan tahay xildhibaanku inuu helo xildhibaan macno leh miisaan leh dal leh dad uu soo matelo u hadlo u leh uusan noqon xildhibaan xabar iska joogo hantil joogo iska kaasho ama iib ama qofkii rabo garan karo
arrintan yaa ku doodaya marka puntland laga tago deegaanka
waxaana qiyaasayaa waxaa ku doodaya oo taagan in statka waxa lagu soo xulay degmooyinka jubbaland iyo puntland
marka maxay tahay danta gaarka ah ee labadaas dowlad goboleed een ugu jirtaa inay iyagu deegaan wax lagu soo doorto maadaama dadka intii kale marka somaliland oo maqan laga tago ay nidaamkan qabiilka ah ay door bidayaan
puntland iyo jubbaland waa iskuguba dhaafay qabiilka waa maamulo gaaray inay dalkooda nabad noqdaan waa maamulo xildhibaanadooda ay leeyihiin deegaan ay kasoo jeedaan waa maamulo xildhibaanadu ay ku qiimeysan yihiin gobolada ay ka kooban yihiin maamuladaas aawood isla markaana dastuurka soomaaliya ku taala in forbadbaadkaas maamulka hadda jira ee ka dambeeya laga gudbayo heshiisyadii bay ku qoran tahay waxay u ilaalinayaan dowladnimada ay ay ay u dhaafay oo ay tijaabiyeen oo ay ku ay ku hana qaadeen maantana ay mahadiyeen iyo shuruucda soomaalida hadda u qoran oo saas u qoraysa waxaa laga yaabaa soomaalida kale inaysan u fahamsanin sida ama hadda jubbaland ee puntland u fahamsan yihiin way ugu fiican tahay soomaalida dhan in xildhibaanku uu yeesho xildhibaanle mas-uulle cod le oo cid uu mateele hadana maaragtay muxuu ahaa sisaa u garanaya ugu badiso amaba u fahmeynba xildhibaanku uu yahay ninka soo tooso xaafada xabar ku yaalo hoteelna kuuxo codkana halkaa looga qaato marka jumlaha noocaasa laga yaabaa ama waxay tasawurayaan ama hor yaalan soo yeesho
waa tahay ma dhici kartaa shirkani inuu burburo oo uu furmi waayo
ugu celiyo shirkan waa shir soomaali leedahay waxaa laga hadlayana waa musuqta soomaaliya waxaa haddana gurjoog ka ah saaxiibada soomaaliya oo iyaga waftigoodu xagga sanaca iyo iyo wanaagga jecel waxaan u daynaynaa oo aan kuu sheegay shirkaas hadduu maanta furmi waayo beriga furmayo waasaan kuu sheegay laakiin maalmaha kale waxaan arkaynaa sida uu wejiga u yeesho
waa hagaag ma laga yaabaa idinka ka puntland ahaan inaad ka tanaasushaan mowqifka aad xukuumad iyo shacab ahaan isku raacdeen oo aada nidaamkaasi aqbashaan four point five-ka
afar maalmood oo hadda lasoo dhaafay haddii shacabka iyaga codkoodii iyo iyo go-aanka dawladda iyaga aan ka tanaasulay maxaar xaar ma aanu fadhinay